saacadihii lasoo dhaafay shil gaari ayaa ka dhacay magaalada qandala ee gobolka bari kaasoo ay wateen ciidamada badda ee maamulka la baxay puntland ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhimatay shilkan waxaana jira dhaawacyo ka soo gaaray oo aan tiradooda rasmiga ah lahaynin shilkan ayaa yimid kadib markii gaari ciidan oo ay saarnaayeen askarta maamulkaasi uu rogmaday marar badan ayaa waxaa sidan oo kale deegaano ka tirsan maamulka isku magacaabay puntland uga dhacay shilal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilalka gaadiidka ayaa ku soo badanaya waddooyinka deegaanada maamulka la baxay puntland iyadoona diiwaangelinno laga sameeyey shilalka ka dhaca halkaasi tibaaxayaan dhimashada dad badan oo isugu jira shacab mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas iyo ciidan ku geeriyooday waddooyinka mara gobolkaasi waxaana shilalkan soo lalaabtay loo sababaynayaa daraawalada baabuurta oo si xawaare ah u kaxeeya gawaarida